ururka saxafiyiinta somalilan ee soljah ayaa kulan ay saxaafadda ugu qabteen magaalada hargeysa waxay kaga hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan iyada oo lagu tartansiiyey abaalmarinna loogu magacdaray cawke awaad taas oo lagu abaalmariyo ka hadalka arrimaha bulshada warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule kulankan ayaa mid tobanka bisha koob iyo tobnaad sanna walba warbaahinta somalilan ay ku kulanto magaalada hargeysa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto ayaa ka warramay muhiimadda shirkani uu u leeyahay in saxaafaddu isku xoog waraysato islamarkaana laysku weydaarsado horumar iyo dib u dhac wixii saxaafadda haystaa ama ku gadaaman waxaa saxafiyiinta somalilan istuseen runtii inay maalin gaara oo ay danahooda kaga wada hadlaan yeeshaan maalintaasoo runtii lagu maamuuso allah naxariiste maxamuud cabdishide oo ahaa mulkiilihii wargiiska jamhuuriya oo ku soo kordhiyey saxaafadda somalilan madbacaddii ugu horreysay ee tadawarka siisay saxafiyiinta wakhtiga mihnada jaraa'id ku shaqeynaysa runtii inay jaraa'idkooda ku daabacaan mid casriya sidoo kale waxa ay ururka solj isagoo ka duulaya baahiyaha saxaafadda runtii uu ku lamaaneeyey xuskaasi tartan uu qabto saxafiyiinta somalilan gudahooda tartankaas oo loogu magacdaray allah naxariiste marxuumkii weyne ee axmed xasan cawke waxay isaga yimaadaan gobollada dalka oo dhan saxafiyiintu xuuta ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyey sida uu u arko dhaliila muddooyinka ugu dembeeyey ay u soo jeedinayeen qaar ka mid a saxaafiyiinta somalilan oo ku eedeynaya hoggaanka uu xuuta ka mid yahay ee wakhtigan in guddoomiye xuuta iyo hoggaanku guud ahaan uu gaabis geliyey howlihii saxafiyiinta ee ururku horumarin lahaa waa run bini aadanku inta ay nool yihiin inay sidaa aad sheegtay dee way arkayaan halkan la taagan yahay maahe meel ka wanaagsan in la galo taas baanan u aragnaa hase yeeshee waxaa runtii dhaabad uga dhigayna arrintaasi ururka soolja waa ururka keliyaatee maanta indhaha u ah saxaafadda somalilan ee hadday noqoto waxbarashadoodana bixiya hadday noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhankaa saxaafaddana waa ururka keliyaat ee ka shaqeeya waa ururka ay soo mareen afar hoggaan muddadaasi uu ururka uu jiray waa ururka keliyaat ee si dimuquraadiya la isku soo doorto wixii ah waxaanu ka gaabinay runtii waa soo dhoweynaynaa hana loo siiyo oo hana loo sheego runtii xeerkaas runtii wuxuu soo maray shan iyo toban sano inuu golaha wakiilada horyaallo isaga oo u yaala in wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyo hase yeeshee soojaha saddexdii sano u dembeeyey runtii sida halkan ba aad ka maqlaysa filimkii aan kusoo bandhignay kulamo shan iyo siddeetan kulana runtii baa loo qabtay dooda ugu badan waxay ka taagneed saxafiyiintu kalsooni si ay ugu qabilahayeen xeer qanciya ama xeer duruufahooda ka turjoomaya runtii inay helaan xukuumadduna runtii maadaama oo iyadu ay tahay cidda midiya daabkeeda haysa ciddii gef ku samaysa mihnadda saxaafadda nidaamkii iyo broseeskii loo mari lahaa sharciyan in iyadana runtii ay doonaysa iyadana lagu qanciya runtii oo ay daneeyaasha saxaafaddo dhami ka soo qaybgalaan runtii in aanu gudbinay oo uu noqonaya runtii mid koobsanaya maadaama xeerkii hore ahaa xeer wakhtigaa wargeysiyuuna ay jireen iminkana tiifiyadii soo bateen social media saamayn badan leh uu soo batay markaa in uu noqdo mid ka turjuma baahiyahaas oo dhan runtii marka xeerkaasi iyonaga oo dhinacyada saysana ayaanu ka wada shaqaynay xukuumaddaana loo gudbiyey xukuumaddaana imanka gacanta ku haysa waxaanan rajaynaynaa runtii sida ugu dhaqsaha badan leh in ay baarlamaanka ugu gudbiso geesta kale ridwaan caydiid ismaaciil akiid oo ka mid a saxafiyiinta somalilan ayaa ku dooday in saxaafadda somalilan dhibaatooyinka inta badan ay iyadu samayso ay ka mid tahay in ay xiisaynayso in ay bulshada dhammaanteed warar iyo dhacdooyin siyaasiya u gudbiso iyada oo saxafiyiinta uu ka midka yahayna ay ka gaabiyeen waa sida uu sheegaye ka warbixintii dadkaan codka lahayn iyo ka warranka arrimaha bulshada warbaahinta soomaalida oo dhan markaad eegto waxa laga hadlaa un waa siyaasad xilbaa iyo xisbi iyo kursi ayaa laysku haystaa waxaa dayacmatay oo meeshii ka baxday in arrimihii bulshada loo daadego oo laga hadlo mas-uuliyadda koowaad ee ninka weriyaha ah ama warbaahinta saaran waxa weeyaan dadkaan codkooda muuqanee codkooda ummadda soo gaadhin in ummadda ay soo gaadhsiyaan tii meeshii way ka baxday sannadii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa la bilaabay cawka aweed in abaalmarin lagu siiyo inta barnaamijyo lagu tartamo in qof loo sunto inuu kaalinta koowaad ku guulaystay waxa ugu badan ee ay faa'iido leedahay waxa weeyaan in arrimaha bulshada lagu tartamo oo wax laga qabto taasi waxay micno guud u samaynaysaa guud ahaanba ummadda iyo bulshada waayo inta ugu badan ee weriya uu ka tabiyo ee uu ku hawlayay siyaasad bay noqdeen weriye akiid oo saddex iyo tobankii sannadood ee ugu dambeeyey ka shaqaynaya warbaahinta kala duwan ee somalilan ayaan weydiiyey dhibaatooyinka dhinaca xirfadda iyo aqoonta ka haysta saxaafadda saxafiyiintu waxay jaanis u heleen inay aqoontoodii maadiga ahaa ay dhistaan oo ay jaamacado kala duwan ay ka baxaan saxaafadda somalilan xaaladda dalku halkuu marayey unbay hadba qayb la ahaydoo xaaladaasunbay la qabtaa meel wanaagsan bay maraysaa marka loo eego aqoon iyo farsamo iyo welibana saaxad ay haystaan oo ay warkii iyo barnaamijyadii ay ku diyaariyaan cabaqabada kale way hor yaallaanoo ma helaan aqoon ka baxsan ta somalilan taalla iyo ta teknolojiyadii aaladda internetka ay ka helaan way u baahan yihiin inay aqoontoodu heer caalami noqoto khadar maxamed cakuule v o e hargeysa